إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah khasaare ayaa ka dhashay iskudhac dhex maray ciidamo ka wada tirsan maamulka la baxay puntland oo ka dhacay degmo ka tirsan gobolka bari mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa qiray in dagaaladii shalay ka dhacay duleedka moqokori khasaare dhimasho iyo dhaawacalle uu ka soo gaaray ciidankooda beelaha muddulood iyo dabarre hayaadiya ku kala qaatay magaalada jamaam ee hewalayda islaamiga ah ee jubbada hoose hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku hareeraysan yihiin magaalooyinka ah uu maamulkaasi ka arrimiyo ee gobolka shabeellada dhexe beeralayda deegaanada hoostaga magaalada kuunyo barrow ayaa leh rajo wanaagsan xilli roobka xagaaga oo uu si wanaagsan ugu da'ay dabka ka kacay kaymaha dalka turkiga ayaa ku sii fiday dhul hor leh
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa koow iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan lixda bisha toddobaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran khasaare ayaa ka dhashay isku horimaad dhex maray ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland oo ka dhacay degmo ka tirsan gobolka bari faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi maalinkii shalay waxaa godood sameeyey ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland oo uu tababar ugu socday degmada carmo ee gobolka bari kadib markii ay mushaar la-aan soo wajahday iyo muddada tababarka oo loo kordhiyey askartan ayaa gadood sameeyey waxayna ka baxeen xerada halka qaarkoodna ay derbiga xerada ka boodeen oo isaga carareen goobta ciidankii dalbaday mushaarka sidoo kalena ka cabanaya muddada tababarka oo loo kordhiyey ayaa waxa ay hubka noocyadiisa kala duwan la dhaceen askar ka tirsan ciidanka b m b f ee hoostaga maamulka siciid cabdulaahi deni waxaana la sheegay in uu soo gaaray dhaawac inkastoo aan la xaqiijin tirada rasmiga ah wararka qaar ayaa sheegaya in askarta tababarka u socday lagu wargeliyey inay isaga baxaan xerada kadib markii mushaar loo waayey halka dhanka kalena saraakiil ka tirsan maamulka la baxay puntland lagu eedeeyey inay loonsadeen lacagihii ciidanka oo ay bixinaysay dowladda imaaraadka carabta dhacdadan ayaa dhanka kale saameyn ku yeelatay isku socodka dadka iyo gaadiidka maadaama ay magaaladaasi marto waddo u muhiim ah isku xirka gobollada dalka khilaafkan soo kala dhexgalay maamulka puntland iyo ciidamada uu tababarayay ayaa kusoo aadaya iyada oo dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu dalka ka dhisay shisheeyaha ay la daala dhacayaan siyaasad xumo iyo lacagihii uu shisheeyaha sii jiray oo laga jartay taasi oo sababtay inay dhac u geystaan bulshada dhanka kalena ay waayaan waxa ay ciidamadooda ku taakuleeyaan mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalka ah ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa qiray in dagaaladii shalay ka dhacay duleedka moqokori khasaare dhimasho iyo dhaawaca leh uu ka soo gaaray ciidankooda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya farxaan cali cabdulaahi cismaan guure oo ka mid ah saraakiisha dowladda federaalk ee ku sugan gobolka hiiraan ayaa qiray in dagaaladii shalay tirada dhowrka jeer ah lagu jebiyey ee ka dhacay meel u dhow magaalada moqokori uu ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wuxuu carabka ku dhuftay inay jiraan askar ka dhimatay dhankooda iyo kuwa dhaawacyo ay soo gaareen isagoo dhanka kale laga dheehanayay hadalkiisa niyad jabka uu ka qaaday dagaalada socda iyo guuldarooyinka isdabajoogga ah ee ay la kulmaan ciidamadooda kasii firxanaya goobaha la isku fara saarayo ee uu hardanku ka howlcayo wallahi horta dagaal meel uu ka jiro horta khasaare laan ma leh dhimashana way jirtaa dhaawacna way jirtaa waana meel oo hadda maaragtay hadda habaru ka socotaa dhimashana way jirtaa dhaawacna waa jira oo taas qof la weydiina ma jirto haddaba hadalka sarkaalkan ayaa burinaya hadallo gor sii horreysay ka soo baxay hoggaanka villa soomaaliya oo ahaa inay isku filnaansho xagga amniga ah gaareen waxaana uu ku soo beegmayaa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay qaar ka mid a reer galbeedka iyo dowladda federaalkuba quus ka muujinayeen jiritaanka maamulkooda waxaana dadka ku xeel dheer arrimaha ciidanka tibaaxayaan in dowladda uu hogaamiyo xasan sheekhe maxamuud ay ku hongowday xaqiijinta damaceedii ah inay xajisato goobaha ay kaga sugan tahay gobollada dhexe iyo guud ahaan meelaha ay askartoodu ka joogaan dalka ciidamada al-shabaabna ay weli ku sugan yihiin islamarkaana maamulaan meelo badan oo ka mid ah gobollada soomaaliya beelaha mudulood iyo dabare ayaa diya ku kala qaatay magaalada jamaameh ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cali aadan waxaa magaalada jamaame ee walaayada jubbada hoose ka dhacay munaasabad ay diya ku kala qaadanayeen laba beelood oo walaalo ah waa beesha mudulood iyo beesha dabare darawal u dhashay beesha mudulood ayaa si kama ah wuxuu gaari ku jiirsiiyey wiil ka tirsan beesha dabare waxaana maxkamada islaamiga ah ku xukuntay diyo boqol neef ah beesha dabare ayaa walaalahood mudulood u cafiyey labaatan neef oo geel ah lacag ahaan waxaa lagu qiimeeyey siddeetanka neef ee geela ah labaatan iyo siddeed kun oo dollar wakiilka suldaanka beesha mudulood ayaa wareejiyey lacagta isagoona faahfaahin ka bixiyey waxa ay bixiyeen iyo qeybaha ka harsan diyada anoo ku hadlaya magaca beesha mudulood ahna wakiilka suldaanka beesha mudulood waxaan mataqaanaay diyo nugule beesha dabare waxaan ilaahay rabi diidan hadda ka hor wiil uu dilay baabuurkii uu kirishbooyi ka ahaa diyadii markaan fadhiisannay waxaan ku heshiinay lacag dhan labaatan iyo siddeed kun oo dollar sidaa daraaddeed lacagtii waxaan hore oga bixinnay siddeed kun haddana maanta waxaan inaan wareejiyo aan diyaar u ahay toddoba kun haddana waxaa ii dhiman lacag saddex iyo toban kun ah waxaan ku heshiinay bisha safar in saddex kun aan bixiyo midda kalena waxaan ku heshiinay bisha arafo ee soo socoto inaan bixiyo haddii aan la diidin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markana waxaa mikrofoonka lagu wareejiyey wakiilka ogaaska beesha dabare wuxuuna faahfaahin ka bixiyey sida ay ku heshiiyeen walaalahood beesha mudulood iyo iyaga nimankii reer mudulood iyaguna isla fadhiisanay gaari boqolka neef agu hiilankay walaalka agi maxkamadda islaamka xukuntii woo meen ireenaana codsadeen labaatan neefoo aan dhaafni labaatan markaan dhaafni siddeetan woo meel laga dhowiyaa siddeed boqol iyo konton doolar lacagta guud meen laga tiyaa labaatan iyo siddeed kun marka akay lama kun lacagoo na siisan lama bilood ka dambena lix kun lacagoo na siisan laba iyo toban bilood oo saaga wareegti aan rafaday haanka naga dhammaat naga dhammaati woo meeka ee dunida toban kun lacag agna siisan marka tobankii waa toddoba kun lacag ag haanka naga siisan bil kadib soddon bere kadibna mee kusuga heshnaa lacag saddex kun mee dhimanaa toban kun kale dhiman aan rafaday aan rafada haanka naga dhammaati aan rafadee dulxaj kowge waa toban kun lacagag si fidna haddii ilaahay idam allana deertis aabbaha dhalay wiilka la dilay oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa si diran u soo dhoweeyey xukunka shareecada islaamka macnaa waxaan ahay wiilkii aabbihiisa wiilka la dilay maxkamadda jamaame ayaan joognaa koodii hore waxaan qaadanay siddeed kun carafadan hadda waxaan lahaynay toban kun tobankii kun hadda nimankii reer muduliud waxayna siiyeen toddoba kun toddobadii kun toban kun saddex kunna waxaan qaadanaynaa soddon beri kadib si cadaalad ayaan wax u qaadanay waana la dhexal siiyey ninba qaybtuu lahaa ayaa la siiyey maasha allah suldaan macalin maxamed cabdi duuba suldaanka beesha warday ahna afhayeenka odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ah jubbada hoose ayaa goobjoog ah munaasabada diyo kala wareejinta wuxuuna u mahad celiyey labada beelood ee walaalaha ah maadaama hadda kama uu arrinkan ku dhacay walaalaha dabare kheer allaha siiyo waxay qaateen inay diyo qaataan ilaahay sharcigiisana ku qaataan annaga odayaal ahaanka salaadiin ahaan waa la joognaa ilaahay baana mahad iskale walaalaha bixiyan waxaan leenahay ilahi subxana wataala meesha ka soo bixiseen bedel kheer qaba allaha idin siiyo ugu dambeyn suldaan xaydar oo ah suldaanka beelaha dareed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda wuxuuna tilmaamay inay nimco weyn tahay isku xukunka shareecada islaamka hore waxa uu jiri jirtay inaad geed la fadhiisto wax yar la kala qaato ninkii xaqa lahaa aan la tixgelinin aska warqaban qabiil askulmo la yidhaahdo maxaas ahaa intaasoo malyankeen laba malyankeen saddex malyankeen lukala qaataa soo marnay ilaahay naga gudbiyey maanta waxay taagan tahay inaan kitaabka ilaahay wax lukala qaato beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah markay wax isku qabsadaan waxay u xugun tagaan maxkamadaha islaamiga ah ee ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab hogaamiyihii hore ee maamulka la baxay hirshabeelle ayaa sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku hareeraysan yihiin magaalooyinka uu maamulkaasi ka arrimiyo ee gobolka shabeellada dhexe yaasir cabdalla ayaa ka warramaya cali cabdulaahi cosoble oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay hirshabelle ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay sii kordhiso awoodda xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana isku fidisay dhul ballaaran oo ka tirsan shabeellaha dhexe mar wax laga weydiiyey sababta ka dambeysa jabka isdabajooga iyo firxadka ay sameynayaan ciidamada dowladda federaalk ayaa waxa uu tilmaamay intaasi ay ugu wacan tahay dowladda federaalk oo aan haysan ciidan awood leh oo ka hortagi kara ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab arrinta ugu walwalka badan ee haysta ayuu sheegay inay tahay in aan la ogeyn xilliga ay weerarada geysanayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina ay qeyb ka tahay waxyaabaha keenaya in ciidanku ay had iyo jeer ka firxadaan furimaha dagaalka waxa waaye arrimaha kasoo bixitaanka marka xaqiiqda laga hadlo oo kaftanka laga yimaado waxa waaye dhulka markii meelo kala duwan dhulka hadduu isu furan yahay yani ciidamo oo isdifaacayana aysan jirin waxa waaye meel walba waa furan waaye shabeellaha dhexe degmada doonta soo qabo waa furan waaye sababtoo ah afarta qablo jexo ayay ka jiraan nimankii shabaabka ah marka intay kasoo geli doonaan maba lahubaba yani ma cadda dee awood uma laha inay intaasoo cidil dad issoo aruursaday oo hub iyo taangiye wata ee dagaalamaya taangiye yaan dhihina waxuu ahaa gaadiid wata ee dagaalamaya yani gooray soo gelayaan iyo qaabay kusoo gelayaan iyo ma cadda waxaa marka yani mar walba shabaabkuna waa kaa daba shaqaynaya ha ma ku dhaafayaan oo gacmaha isma saaranayaan hadalka kasoo yeeraya hogaamiyahan hore ayaa kusoo aadaya iyadoo xaalad adag ay wajahayaan ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay warbaahinta kasoo muuqanayay iyagoo ka hadlaya duruufaha haysta beeraleyda deegaanada hoos yimaada magaalada kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose ayaa leh rajo wanaagsan xilli roobka xagaaga ah uu si wanaagsan ugu da-ay warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar أمطري حبا وطهرا يا سما واملئ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا waxaan xilli barqaha ka dhaqaaqnay xarunta warbaahinta islaamiga alfurqaan magaalada kunyiburo ee gobolka shabeellaha hoose ujeedkeennan waxa uu ahaa inaan wax ka ogaano tacabka beeraha xilliga xagaaga waxaan u ruqaansaday dhanka iyo tuulooyinka ku xeeran deegaanka kunyiburow anigoon ku safrayay mootada nooca labalugaaleyda ah waxaan socdaba waxaan tegay tuuladii aqtoole oo kunyabaro u jirta afar iyo toban kilomitir sida uu u sheegay mid ka mid a dadka deegaanka safarkaygu waxa u daarnaa inaan u kurgolno beeraha ku yaalla deegaankan si aan dhegaystayaasheen ugu soo gudbin warbixin la xiriirta beeraha ku yaallay aqtoole xilliga xagaaga waxa ay tacabaan dadka degan tuuladii aqtoole أمطري سقيان ماء دائم جللينا واغسلي عنا العنا markii aan tagay tuuladii aqtoole isxogwaraysi dheer kadib waxaan aaday beeraha ku yaalla tuuladan intaan ku dhex socday beeraha waxay indhahaygu qabanayaan dhul dooga oo aad u qurux badan islamarkaana indhaha u roon waxyaabaha indhahaygu qabanayaan ayaa ka mid ah dalagyo kala duwan oo ku yaalla beeraha kuwaasoo ay ka mid yihiin galeyda sisinta looska liinta bocorka waxaan socdaba waxaan tegay mid ka mid ah beeraha ku yaalla tuuladii aqtoolle halkaasna waxaa igu soo dhaweeyey xaaji cali xasan oo ka mid ah beeraleydii tuuladan wada sheekaysi isxogwaraysi kadib xaaji ayaa iga waramay xilligan waxa ay tacbaanaya dalagyada ku yaalla beertiisa waxaan la yeeshay waraysigan waxa uu dhacay sida tan dhegaystayaal waxaan ku sugannahay dowladka deegaanka kunyibur ee gobolka shabeellaha hoose halkaas aan ku booqanay qaar ka mid ah dadka beeraleyda ku nool halkaasi inagoon ka waraysanay xaaladda ay ku nool yihiin iyo xilligan waxay tacbanayaan waxaan halkaasi kula kulannay mid ka mid ah beeraleyda ku nool tuulada lagu magacaabo yaaqtool oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga deegaanka kunyiburow ugu horeen kusoo dhow warbaahin islaamiga alfurqaan adigoo magaca ku bilaabaya magacayga xaaji cali xasan gaale oo degan tuulada yaaqtoolo waa gartay yaaqtool halkee ku taallaa yaaqtoolo waxay ku taallaa dhankan fuudhow waxaa ka jirtaa dhankan tukud kunyiburow meeqa kilomitir u jirtaa kunyiburow afar iyo toban oo kale wayada tuuladan maxay caan ku tahay marka hore tuuladan waxaa waaye waxaa degan dad oo ah oo beeraley ah oo noloshooda ku tiirsan beer qodato tuuladan tacabkeeda inta badan muxuu yahay inta badan tuuladan beer waxaa lagu tabcaa xilliga gugi waxaan tabcannaa nyaanyada geleyda sisinta digirta ilaa iyo intii kale i qaraha intii mara intaasna waa waa lagu tabcaa xilliga deertanan waxaa lagu tabcaa sisin moordi digir loos intaasaa lagu tabaa xilliga deertana waa gartay tacabkaasi markaad tacabtaan halkee u ibgeysaan magaan aan tacabno annaga waxaan u geynaa sida geleyda nyaanyada looska waxaan u iibgeynaa ama sisinta kuunyo barrow هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيث عادت للصفا xaaji beertiis kadib waxaanu tagnay beer kale oo uu leeyahay macalin maxamed cali isaaq oo nin oday ah islamarkaana xilligan uu tegayay ku sugnaa beertiisa intaan ku dhex socday beertiisa waxaan arkayay khudaar kala duwan sida kabsar koosto basbaas basal iyo geedka lagu magacaabo bayturaaf intaasna waxaa sii dheeraa babay geley iyo sisin macalin maxamed ayaa ii sheekay xilliga uu tacabka bilaabay anoo magacay maalin maxamed cali isaaq deegaanka kuunyo barrow gaar ahaan tuulida yaaqtoolo cokonoolna ilaahay sanadkan anka xamdiina waana anka shukriina tuulada yaaqtoolo barwaaqa caaran nabadgelye maasha allah waa ka sugan ana oo ee maalinmadii ahaa beertay yaaqtoolo ata beer barwaaqeen ata ilaahay xamdishay may ka tacabay geley basal barbarooni kabsar eleen baytulraaf koosta ilaahay xamdishay babaay oo lama bool iyo konton geed eh ارسم البسمات فوق شفاهنا حرك الأشواق كي يحلو اللقاء markan waxaan u ruqaansaday dhankiyo beeraha ku yaala dalcadda magaalada kunyibur ee gobolka shabeellaha hoose beerahan ayaa ku jooga fasal ama dalagyo kala duwan oo ay ka mid yihiin geleyda sisinta digirta iyo dalagyo kale halkaasna waxaan kula kulmay xaaji kuuny oo ka mid ah dadka beeraleyda ee beeraha ku leh dalcadda kunyiburow waxaana uu ii sheegay xilligan waxaa ku yaala beerahooda iyo wakhtiga ay kusoo go'ayaan ugu horreyn kusoo dhawow warbaahinta islaamiga alfurqaan adiga magaca ku bilaabay magacayga xaaji kuunsa ii dheh waa gartay xaaji kuunye halkee joognaa beeraa dabagoonay joog halkee ku yaala marka hore kuunyi barro loki ka yaalan dabagoonaysa halka dheh magaagiyo waa gartay maxaa ku yaala beeraan giley salbok bo'or nyaanya qara bo- salbok booday sisin wal ak yaalayn mal Een, maanta waxaad u jeedaa een, dhalinyarada soomaaliyeed inay waddanka isaga tegayaan een, ee aadayaan waddamada shisheeye iyagoo tahriib galaya ama naftooda haligaya iyagoona ku andacoonaya in ay waddanka shaqo ka waayeen bal ka waran hadalkooda maxaad ku beeninaysaa mayka beenayaayay onaad lehdo maalmood kadib hunguri haln naki barwaaqayso meeshfadayta abo nako horta joogmal geleyki abuuro salbok abuuro sisinki abuuro nakiyilkooda male kadib waak baawur roro baawur selfadhaw meeshfadayt isaw bat ada shan kun dolar lii kun dolar todoba kun dolar duurkibiya gadaashe usan lugto laku gooy maanyaad laka ridi And, uh, waaki intaa fuulaay warako hasaaraki dhimi oo egeesi may kiiday yeemboota soo qaado lama jibaal falata may adi dholooka barbatanob beeraha ayaa ka mid ah nimcada uu allah ku galadaysay bulshada soomaaliyeed taasoo ka mid ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dadka soomaaliyeed beeralaydii soomaaliyeed ayaa wajahaya culaysyo kala duwan oo ay ka mid tahay in dowlado shisheeye ay dalka kusoo qufayaan dalagyo kale oo saameyn caafimaad ku yeeshay dadka soomaaliyeed iyadoona magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliyana markii la geeyo qudaarta ka soo go'daa beeraha gobollada dalka lagu xayiro waddooyinka caasimadda waddooyinkiina lasoo dhabo eeyo baara qudaarta iyadoona garoonka aadan caddi laga soo dejiyo qudaar laga keenay dalalka shisheeye kuwaasoo ay ka mid yihiin dowladaha turkiya iyo kenya oo dhibaato badan ku haya ilihii dhaqaale ee ugu lahaa dalkan امطري حبا وطهرا يا سما واملأ الأرجاء سحرا ونقا ها هي الأرواح مذ أن بللت أرضنا بالغيب warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dabka ka kacay kaymaha dalka turkiga ayaa ku sii fidayaa dhul hor leh dalka turkiga ayaa wajahaya musiibooyin isdaba joog ah kadib markii hou kor u kacay xaddiga heerkulka ee dalkaas sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda turkiga oo la hadlay warbaahinta gudaha iyagoo carabaabay in dabkan socda uu saameyn ku yeeshay dhul baaxad leh oo ka tirsan dalka turkiga dabkan oo socday tan iyo horraantii asbuucii na dhaafay ayaa waxa uu ku sii fidayaa dhul hor leh kaas oo saameeyey ku dhowaad shan kun oo hegtar waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dhimashada saddex qof oo ka mid ah dadka uu dabku saameeyey xaaladda cimilada dalka turkiga ayaa sare u qaaday khatarta dabkan iyadoo uu dalku wajahayo abaaro daran iyo dabeelo xooggan in ka badan lix boqol oo xaalado dab ah ayaana laga diiwaangeliyey dalka turkiga muddo toddobaad gudihiis ah taas oo sare u qaaday cabsida ay qabaan dadka ku dhaqan deegaanada ay dabku ka kaceen warkii oad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa